Idiga dusheeniyo raggaaya haysaday ka habdanay dunidu inaga uu dambayni ka habdanay dunidu inaga uu dambayni calankeenan daadegay miyayjandalin bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii maanhadal barnaamijka maanhadal toddobaadkan wuxuu idin ka imanayaa xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya iyo ciddii barnaamijku seegana ay mar kale ka dhegeysan karayaan websitekayaga radio daljir dot com anigaa jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya
aday taladii kuurteku sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baahe
toddobaadkaana barnaamijka waxaan ku falanqayn doonaa arrimaha doorashada madaxtinimada soomaaliya iminka ka socota magaalada muqdisho hadallada kala duwan ee ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada soomaaliya maxay kusoo kordhin karaan maxaase looga baahan yahay dowladda cusub ee iminka dhalan doonta oo waajibaadkooda uu noqon doonaa eedeymaha la xidhiira in dowladaha qaar ka mid ah gaar ahaana kuwa deriska la sheegaya in ay soomaaliya doorashadeeda faragelinayaan waxaana barnaamijka igala qaybgelaya oo marti igu ah guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka soomaaliya caydiid ilkaxraf oo ku sugan magaalada muqdisho muuse cali jaamac oo isaguna siyaasi ku sugan magaalada boosaaso iyo cabdirashiid cali xaashi dhuubane guddoomiyihii hore ee gobolka mudug su-aasha ugu horeysana waxaan weydiinayaa ilkaxanaf guddoomiye maadaama adigu aad muqdisho ku sugan tahay bal sida ay iminka waxu soconayaan aragtidaada nooga waran
intan haddaan kusoo koobo intainta siday ugu socdaan marka laga soo bilaabo baarlamaankii sidii uu ku doortay maqadamada baarlamaanka wax dooranaya dariiqa ay haysaan ku wanaagsan waa yani si fiican bay cidda doonaya u doorteen hadday sidii oo kale noqoto cidda dalka ama uga taraysa ama dhibaayada ama dadka ugu haboon ugu fiican ay doortaan dadka soomaaliya waa u fadhiyaa xaaladii kusidaa wadakaysa dhinaca dhibaataa ka haysa cid wax ka beddelaysa waxa ay ku nool yihiin nidaamka dowladda ku nool yihiin iyo nidaamka waxay ku jiraan horta dhibaatada haysata haddii cid waxa ay doortaan ugu fadhinaa waa eegeynaa laakiin ilaa inta imka usoo baranay ee doorashada ay weyn oda baarlamaanku sidoo kale fadhiya laakiin dalka nidaam u baahay sharciyad buu u baahan yahay nidaam sharciyeed oo lagu kala socdo in sharciya loo baahay dalkana dhibaatada ka haysatoo dhan waxa weeyaan markay ka bilaabantaa waxa weeyaan waa markaa hore ee ugu horreysay waxa doorashada laga dhacdo
waayahay muuse cali jaamac boosaaso ayaad ku sugan tahay dhegta ayaad ku haysay doorashada ka socota magaalada muqdisho oo guddoonadii baarlamaanka waa tii la doortay iminka tii madaxweynaha loo diyaar garoobaya bal sida ay waxu socdaan aragtidaada adna fikirkaa ka qabtid
bismillahi raxmaani raxiim marka hore jamaal adiga iyo dandiisa waa salaamayaa odayaasha dooda ku jirana waa salaamayaa salaan kadib aniga kuley aragtidayda gaaban waxaan arkaa halkan masraxiyad iyo riwaayad ummadda soomaalida loo dhigayo weeye yani xaqiiqdii qolada maamulaysa barnaamijkan oo beesha caalamka ah ilaa wixii mulkiyad ummad soomaaliya ay leedahay maaha waa wax barnaamij loo yeelinayo weeye xildhibaanadu waxay ka yimaadeen bercentage ka yar boqolkiiba hal shacabka soomaalida marka ummad soomaali dad masala meesha ma joogaan dhaqaale iyo tartan iyo waxdoob ku yimi meesha waaye anigu waxaan u arkaa masraxiyad dadka soomaalida loo dhigayo waaye laakiin aan la rabin marna in ummadda soomaalida loo dhiso dowlad soomaali oo awood leh oo cagaheeda ku istaagta oo dadkan mustaqbalkooda yahay oo iska shaqeysa
waayahay dhuuban ayaan siinayaa isla aragtidaada dhuubanaadna
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan odayaasha igula jira dooda iyo shacabka soomaaliyeed iyo radio dalkir dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdal salaan waxaa weeye xamar waxa ka socda wax ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto ay daawanayso weeye wallaahi anigu haddeer waa injineerka waa ku khilaafsanahay beesha caalamka inay maaragtay soomaaliya jaraha u hayso faragelin mideen ha jirto laakiin waxa arrintu sartu ay ka quruntay waa xildhibaanada soomaaliyeed laga soo qaatay gobollada oo markii horeba aan ku imaan si xaq iyo xalaal ah riwaayad ballaaran oo dam jadiid ay u dhigtay ayadoo xambaarsan maamul goboleedyadii dadka soomaaliyeed afar biloodna sharci darro nala ku xukumo hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu wamane ciddii kaloo addoonka yahay haddeer aan arkayno guddigii doorashada qaybo kamidii bal baarlamaanka kale ha joogtee hebel hal la doorto inay leeyihiin oo aysan qarsanayn waxaan leeyahay marka soomaaliya annagu waxaanu sugaynaa laba arrimood bes labada arrimoodna rabbi baan ka sugaynaa haddii ilaahna nacay oo ummadda soomaaliyeed ilaah nacay oo abaarta iyo colka uu ku salladay uu ku gedinayana cide waxba kama qaban karto haddii rabbi dadka soomaaliyeed rabana damjadiid buu ka xoraynayaa damjadiid markana ummadda soomaaliyeed ka xorowdana beesha caalamka way ka xoroobaysaa laakiin hadda riwaayadda damjadiid oo xasan sheekh maxamuud madax u yahay baa jilaysa baarlamaankiina jiraysa hawshana gacanta ku haysa sinaba loogama fili karo marka wax halaala iyo wax soomaali inta meel ka qaada meel gaarsiiya sinaba aniga aragtidayda gaaban ugama fili karo waaya caydiid adigu ilaa iyo dowladihii kumeelgaarka ah soomaaliya iyo tii hadda ugu dambaysa xasan sheekh mas-uuliyiintii dowladda ayaad ku jirtay maraad baarlamaan ahayd iyo maraad gudoomiyaha maxkamadda sare ahayd dhaliilaha ay jeedinayaan nimankaa kaloo mas-uuliyiinta ma ku muuqdaan adiga maadaamaad xamar joogtid ha ha ilaah ay wiilashaas jeedinayaan wax badan baa ka jira xaaladda haddii sidii markii hore ahayd in ku noqonayso oo dadkii dadkii hore ahayd lagu celinayo inaanay waxba hagaagayn ee soomaalida aanay ragta in wabanin ee aanay wax usoo socdaan jirka waa ku dhacday oo ku dhacday xaggee wax ka khaldan yihin baad waan filayaa waan ka filayaa ninka baarlamaanka ku jira xusuusinkatabaa ku yimaade munaafikuuna hore iyo imaamada ilaahsanayn iyo inaanu afarka noqonba inta shan bilood sharci darro ku jiro oo aan sharcigii labaatankii august ahayd waxaalinta imanka dhacaysaa inay dhacdaba labaatan augustaan ugu dambeysay dowladda hadda jirta iyo rajiimka hadda jira inta ka dambeysay wax kordhiyey meel laga kordhiyey iyo cid kordhisay dama jirto inay sharci darra sidaa ku socoto anigu horaan ugu hadlay waan sheegay noloshina wax madan la yaabo oorgisoogay noogu horey inay ka yimaadeen alla darayba ila xukumayey oo sharcigii halkii madaxweynaha halkii baarlamaanka halkii xukuumadda intaba ku jiray saddexdeeda marka imika ayaan leeyahay sharci ku noqosho darin oo sharci dalku kusoo noqday oo sharci lagu dabaalo oo nidaam sharciyeed oo nidaam dowladeed la raaco waxaan garanaa inay madaxda iminka la dooranayo inooga diraamo hadday midkii hore ku noqoto dadkii hore ku noqdaanna dee waa basi
waayahay muuse baarlamaankan waa tii lasoo doortay siday doonaanba ha ku yimaadaan markii ay guddoonadooda ay ku-xigeenka iyo guddoonka iyo ay dooranayeen dad badan waxa ay u muuqatay inay baarlamaanku wanaagsan yihiin oo qaabkii markii hore laga shaki qabay iyo waxyaabihii laaluushkay la tilmaamayay inay ka roon yihiin iminkana madaxweynaha tiisii baa loo gudbay xaggee adugu dhaliishaadu ay ku salaysan tahay
marka ugu horeysa dhaliisheedu waxay ku salaysan tahay aniga horta doorasho uma aqaan wixii dalka ka dhacay oo waxa ka horeeyey waxa weeye doorasho waxaa la yidhahdaa dalka dadka marka aqlabiyadiisa badankiisa ay wax doortaan laakiin
xildhibaan konton iyo kow qof ay soo saareen oo marka laisku daro xildhibaanado dhan laisku daro waxay noqonayaan afar iyo toban kun oo qof shicibkeena tiradiisana waxaa adiga raabli labiyo toban saddex iyo toban milyan baa lagu qiimeeya marka boqolkiiba hal ama hal dhibic wax la jira balse ma la dhihi karo moogtahay waa xataa taasa gef ku ah maxaa dalkan dad xadaarad soo jireen ale waa kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii toddobaatan sano ka hor bay axsaab siyaasadeed lahaa jireen marka suurtagal ma aha wax aan caqliga iyo mantiqa iyo kasmada ay diidayso in la yidhaahdo waa doorasho waxaweye waxaa la dhoodhoobay oo sidaa loo soo sameeyey oo xasan shiikhii ay soo samaysteen oo ummaddu ayan samaysan iyo natiijada ka imaan kadhaa waa waa waa wax oo fiican oo ummadda danu ah maaha anigu dhaliisheeda halkaasay ku fadhidaa doorasho waxaan u aqaanaa dad ummaddu ay soo doorato oo ama constituency dagaal lagu soo doorto ama xisbi uu soo doorto baaan u aqaanaa laakiin kow iyo konton qof oo reer ahaan lagu soo xolay oo ninkaa baqabiilo laalus qaatay uu soo xolay adaa waxaa ii doorasho uma aqaan waana aan kasoo horjeedaa waana lagooyo horleh oo afar sano oo inkaara oo lagooya ummadda soomaalida la raba in lagu soo xulo waay saasaan qaba aniga waaya cabdirashiid adigu waxaad joogtaan magaalada gaalkacyo si kastaba waxaa lagu soo doorto dowladda soomaaliya waktiga inuu ka dhamaaday bishii september sanadka horena waa la ogaa cid u kordhisana aysan jirin qaliiluhu siday doonaanba ha ahaadaan laakiin dowlad la-aan baa laga cararayay markii dowlad la-aan laga cararayana waxaa la sameeyey wuxuun la door biday oo madaxdii gobolada iyo kuwii federaalkuba ay isla sameeyeen miyaysan ahayn marka waxa lagu qanci karo oo intii dowlad la-aan ay dalka ku dhici lahayd
waxaa weeye horta markii la dooranayey dowladii xasan sheikh madaxweynaha ka ahaabaa qorshuhu wuxuu ahaa afartaa sano ummadda soomaaliyeed in la gaarsiiyo dimuqraadiye iyo asxaab ay isku doorsanayo waa ku tala gashay ururka damjadiid marka inayan arrintaasi imaan si ay afarta sano oo dambe maadaama dadkii soomaaliyeed ay maato u badeen inay iska maamushaan haddeer waxaad arkaysaa gobolada si kastaba ha looga yimaado sifo kastaba ha lagu soo baxo waxaad arkaysaa xamar iskaag baa waxaa cayaaray damjadiid iskaagaa damjadiid cid la cayaartay oo siyaasadda kula jirta oo wax ku haysatahay ma jirto waxaa weeye afartii beelood iyo barkiibaa qabiil ahaan si loo helo codkooda iskaag loo cayaaray hebelow sharaxadoo reer hebela reer hebel ma yeelayaane si qofkii la rabay markaa uu u helo codkii oo tusaale hataan kuusoo qaato xidigow isharax baa layihi jawaari baana loo baahnaa jawaari marka xidig intii ka cararaysay iyo intii u diyaarsanay waa la socotaa boqol iyo afartan iyo santi baa maaragtay lagu doortay intii ka dambaysay waa sidii hadda weli iskaagu wuxuu u socdaa xasan sheikh iyo guruubka damjadiid cid kale oo masraxa ka muuqata xataa eedeymaha qaarkood waa siyaasad damjadiid lafteedu ay leedahay oo la rabo hadhow dowladaha deriska laftooda in lagu aflagaadeeyo la yidhahdo dowladaha deriska hadda waxay lagu sameeyeen gacmo gacmayn meeshan dowladaha derisku gacmo gacmayn ma samaynayaane caalamka oo dhan u n baa samaynaysa qitin baa samaynaya waa loogu talagalay meeshan dadka soomaaliyeed in la bahdilo hadda marka xildhibaanada kitaabka qur-aanka aan maray ayaga iyo ilaaha baan isu daynaynaa ilaahna na dayici mayo qof soomaalihaga oo ka saara dhibta oo ciidankeeda u dhisa kama eegayno kuma iimaan qabno laakiin rabbigaanu sugaynaa sida xaaladdu ay u dhacdo waaya caydiid adiga oo ah guddoomiyihii maxkamadda sare ayaa dowladdii hadda ugu dambayso xasan sheekh madaxweynaha ka ah ee xilkii lagaa qaaday waxyaabihii dhowrka jeer dad badanna ay tirinayeen waxaa ka mid ah in laga baqayo inaad sharciga ku adag tahay oo ka hor timaadid dowladdan iyo nidaamka ay wadato ma isleedaha waxyaabihii la saadaalinayay ama adiguba aad saxaafadda meelaha qaarkood kaga hadashayba hadda socdo ma isleedaha caydiid
waxaan ku yiri adigu horta markameesha kadib markii laiga qaadin sharci laygama qaadin waa sharci daro nidaam sharci iyo qodob sharci oo lay raacay ma jiro kasa waxaan jiri iska hisaan kare adigu iskaga tago oo inay hagahagaan adigu aad iyaana dib kuhaysasamayn iska tag runtii haddaan kutub ku sheego waxa way ahayd adiga kujistaydii sharci darrada horhaanteedii oo dadbijin dhabo waayo anigu wax iga dambeeyey oo iga dambeeyo labaad muaa laba wer kadib markii adiga leegaa laba wer kadib baarlamaan kule loo yahuud adin waxaa lagu xukumayaa bakraato golaa uu jirana marka horeba awoodiyad ma lahayd waxaa muuqda waxa weeyaan intaa waaban ku sheego inta ka dambaysa in ka dambaysana wax sharciyadaba laguma dhaqmin u leeyahay waxaa jira marka waxaa laga diidaa aniga inaa sharaxola
oo macnaha baarlamaanka hadda labada aqal aad si soo sharxdaa lagu diiday
waa maxay markaa meeshan sheekh dhan ku dhexay sheekh oo ay kamid tahay gobolka togdheer waxa la yidhi gobolka togdheer baniidood degmadiisi waa degmada caama oo la yaqaano oo sheekh muxaafadka degme ee togdheer dadka oga tahay ayay ka mid tahay oo sheekh iyo oodaya iyo burco iyo kuwa ode abagoosga kow markaanabadiibaayey okay waxaan jiri dacwood maxaan ku dacwoodaa sharcigaan ku raaco oo marka hore brofesor kinka lagu dooranayey lagu wax lagu dooranayay magaca waa sharci kusoo baxay ee waxaan ku dacwooda way waan iska dhaafay marka mirbeen u tahay markii halkaan idhaa brofesor baan idhaa waa la jebiyey halkee baan idhaa waa waa la waa la jiiday waa laga tegey haddaa dadka odhan hataa inay loo qeexin in gobolkii walba intaa iyo intaa uleeyahay baan la raacaynba maxaa la yidhahaa marka marka waa qaytiga hoosesaasaasirada wayna soo dhaafan haddaynu aragno wax loo qaadan karo meeldoodaba sharcidarada muqaadayo waxaynu u joognaa maanta uun xildhibaanada hadda maanta lato maraacayaan madaamo maraacayaano sidaa uu sheegay muuse dad ilaahay hortii dadkan iyo dadkan wuxuu qaban karaa oo gaarka dee madaamka iyo ninka waxaynu ku socda waxa weyn war madaam wasiirada ay madaxweyn baaba inaynu ku noqonno habka ninka wax lagu doonayo hadda madaxweyne lagu doonayo mana meel ku yimi kii mahaynu keenin kii sharcigu dhigan maaha baarlamaan ma disi hama disi sharciyad inaan ku noqono badabku sharciyada ku noqon wayaan anigu intaan la keensan sharciyad ugu noqono ayaa dhika fikirayaa oo baarlamaan yaaqin tan waadan
waya muuse arrintan eedaynta badanaa dawladda iminka waktigeedu dhammaaday ayaa loo tiriyaa laakiin waxaa jiray wax la yidhahda madal oo madaxdii hogaaminaysay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo xubnahaasoo ay ku wada jireen oo ay arrinta isla karkarinayeen go'aamada iminka lagu duulayo iyo dastuurka in lagu dirto waxoo dhan waa la wada lahaa waa lagu wada jiray soo ma aha marka eed la wada wadaago oo dhinac keliya aan loo tiri karinin muuse cali jaamac baan weydiiyey
waa runtaa oo ayda waa la wadaagaa oo nin keliya gaar uma laha laakiin waxaad ogaataa mujtamacu wuxuu ka kooban yahay sideedaba dad garwareena oo hogaanah iyo shicib weyne la xakumo shicib weynaha soomaalida maanta waa loo garaabi karaa maxaa dhacay ee konton sano baan laga talagelin aayahooda inay ka hadlaan baa laga hor istaagnaa kow iyo labaatan sanana xukun dictatora haystay lix iyo labaatan sana niman qabqabeelyo dagaala horjoogay oo jaahiliin oo garan karin in xukunka la wanaago iyo eemka laga leeyahay dadka in talada wax laga siiyo marka waxaan rabaa hogaankii oo awooddii siyaasadeed iyo awooddii dhaqaale gacanta ku dhigay ayaa dadkii caburiyey oo sida uu rabo uga soo baxay waxa uu rabo iyo natiijaduu rabay marka waxaan rabaa in kastoo la rabay in laga dhiibiyo waxna laga qabto haddana dadka waxaa loo raadin karaa marmarsiiyo inayn bisayr siyaasiya oo waxa ay kaga hortagaan ayan lahayn oo konton sano oo gaada uu ku dhex jiro oo weligood dalada wax laga siin maantana ayan kusoo baraarugi karin oo ku boodi karin laakiin waxaan qabaa ilaa xad waa la wadaagaa eedda oo waa loo waa mataqaanaa looma sina laakiin nin walba qaybtiisu leeyahay balse ku talagalka nimanka awoodda dhaqaalaha iyo awoodda siyaasadda gacanta ku haystay oo dhankii rabay wax u jeedinayay ayaa xoogga mas-uuliyadda qaadaya waan qaba aniga waayahay cabdishiid cali xashi adiga laftaa isla su-aashaas aan ku weydiiyo eedda maamul goboleedyada kaalintee leeg bay kuleeyihiin iyaguna maadaama ay ka mid ahaayeen madaxdii ku shiraysa magaalada muqdisho oo isku maaragtay federaalka iyo iyaguba ay wada shirayeen oo madasha wada tashiga la wada baxay
horta marka horeba soomaalidu waxay tiri hal xalaalihi hal xaaraanihi midig xalaala ma dhasho marka hore horta madasha lafteeda xaaraanhayd oo qayro sharci ahayd marka labaad ummadda soomaaliyeed wixii ku dhacayna baarlamaankii wakaaladooda ay siiyeen ee waxaas ogolaaday ee jeermaankoodu memberka ka ahaa ee ka dagaalami waayey ee dadka shacabka ah oo ay ku fadhiyaan kuraasta codkooda u damqan waayey iyo madaxda maamul goboleedyada oo matalayay dadka maamul goboleedyada shacabka soomaaliyada ku nool iyo intii kale ee xamar joogtay ee madaxweyne iyo ra-iisul wasaare lahayd horta dembiga cid xor ka ahi ma jirto cid aan qasheer garayn oo aan wax ku lahayn ma jirto kulligood dembigaas way wadaagaan laakiin anigu waxaan arkaa shalayna baarlamaanka kaalintiisii gamay oo codkiisii hoos u dhigay oo aan xaquuqdii lahaa qaadan ee ka tanaasulay waa baarlamaankii hore maya maxaa ka wadaa baarlamaankii hore haddana waa state muusica weeye oo jeermaankii unbaa jeermaankii ah oo kursigii ku fadhiya oo mar labaad soo noqday oo mar labaad markuu ka soo noqday maamul goboleedkii haddana baarlamaankii codkii siiyey waayo waa state musica marka annagu waxaanu nidhaahnaa mahmahba waxay odhanaysaa intaad wacal korsan lahay ey inaad korsataa kaaga fiican waayo eygu kaa teginayo gurigu ku waardiinaya laakiin wacalku markuu kaa danaysto waa kaa tegaya waxaan leeyahay marka dadka baarlamaanka oo xamar isugu tegay oo labada aqal ah in badan oo waxaa ku jirta baarlamaankii hore aan kamid ahayn oo dembiga wax ku lahayn sifahay rabana ku yimaadeen waxaa leeyahay haddaad soomaali tihiin haddii aad dad islaama ashahaato tihiin kitaab baad gacanta saarteen inaad ummadda soomaaliyeed u cadaalad falaysaan waxaan idin leeyahay ummadda soomaaliyeed kitaabkaad u marteen wallaahi ilaahay idinkuma cafinayo wallaahi haddaan anagu idinku cafino wallaahi ilaahay idinkuma cafinayo alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin baad ilaahay la hor imaan doontaa waxaa weeye ururada qaylo sharciga ah oo haddeer aad gardaadinaysaan oo iskaaga cid la cayaaraysa aysan jirin danteediid iskaaga idinla cayaari mayso keligeeda cayaaraysa qof kasta soomaaliya oo siyaasadda wax ka garanaya wuu dareemayaa tiimka danteediid oo isku xiran tiim jaalanka garaynaya inuusan soomaaliya ka muuqan ayagay marka dhigashu hadda u dhacaysaa u muuqataa baarlamaankii kasii fasaalaha kasoo baxaya ay ku hadlayaan kitaabkuna waa idin qabanayaa annaguna yoom min al ayaam baan idinla xisaabtami doonaa ilaahayna maxkamadda kama dambaysta wuu idinku ciqaabi doonaa haddaynaan dadka soomaaliyeed u danayn haddaynaan dalka soomaaliyeed u danayn haddaynaan caalanka shanta ingiriisiga oo balowga ah iyo shacabka ku hoos nool haddaynaan u danayn ilaahayna waa idin ciqaabayaa annaguna bashar nooloo mid mid idin garanayo oo maalin walba waxbaro rikoor gareeya oo hadallada aad ku hadasheen wada xafidsan baanu nahay madashu markii horena hal bowliya bay ahayd haddeerna weli hashi bowlid ahayd baa soomaaliya oo dhan maamulaysa oo haysata wax xalaalaho soomaaliya anigu aanu sugayaa ma jirto laakiin waxaan leeyahay ilaahu awooda keligaa baa leeyahay ilaahu naga badbaadi ilaahu naga waaya cabdirashiid waaya cabdirashiid guddoom ikaa cabdirashiid guddoomiye cabdi waa maqlaysaa nimanka eedan maamul goboleedyada madaxdooda iyo federaalka oo qoladii madasha la wada baxday ay u soo jeedinayaan aduu ma qabtaa inay eedaas wada wadaagaan base waxaa isleedahay dowladdii federaalka waqtiga dhamaaday baa eed ku koobnayd oo waddanka iyadaa mas-uulka ahayd maya dowladii federaalka ahayd oo wadanka mas-uulka ka ahayd waxaa ka dembi badan madaxdii maamul goboleedyada ayagaa ka dembi badan sabab waayo shacabkii soomaaliyeed ma- go- maamul goboleedyuu noqday shacabkii boqolkii sagaashan iyo sagaal madaxda maamul goboleedyada matasha ay wakiisheen ay codtooda siiyeen wakaaladooda xamar la tegay ayagii baan xaaraantaa ka shaqeeyey boqolkiiba boqol madaxda maamul goboleedyada dembigaa leh madaxda xamar joogtay danbay lahayd danteeda yeersanaysay dadkii soomaaliyeedna xataa sheekh maxamed wakiilba kama ahayn dadka soomaaliyeed xamar buu joogaa dadka xamar jooga qaarkiisa damtadiin middaa wakaaladooda haysataa marka dembiga boqolkiiba boqol madaxda maamul goboleedyadaa leh haddii dadku ku cafiyaana ilaahay baan ku cafiyey oo daalacanaya oo u jeeda ayagaa u fuduleeyey Wa- hawsha xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa ay wateen ee soomaali ay ku dhibaateeyeen ee qabiil qabiil isugu laayeen ee maamulladii iska horgeeyeen adeer waxaa u sahlay madaxdii maamul goboleedyadoo shacabkii soomaaliyeed boqolkii sagaashan iyo sagaal wakaaladooda haystay oo noo inay yidhaahdaan ay ahayd oo wax walba yees lahaa oo la saxeexay waxay kaga dateenna ayagaa yaqaana waaya n muuse cali jaamac n iminka n muuse hadda waxaa lagu jiraa n xilligii doorashada madaxweynaha oo sideeda bisha haye
horta muuse hadalkaa uu yidhi boqolkiiba boqol waa sax waaye haye inaan laahi laga goynay siduu yahay ayuu u yahay madax cidda fududaysay ee madasha cadbashay ee ka qaybashay waa dowlad goboleedyada laakiin kuwa madaxda ah ee dadka aa ka jooga ra-iisul wasaarada ee guddoomiye baarlamaanle ee madaxweynele weeyaan cidda waxa wadatay ee dabadna cadbashay ee baarlamaankii sax baarlamaanka konguliga waa baarlamaanka oo shaqadooda laga tegay ayaa halkaa u daawanayay oo waxay ka ilaalinaan jirin kulihii wasiirada ayaa shaqadoodii laga tegay waana waqti gelin weeliye waxaa weeyaan cadaaladii garsoorkii iyo sidiisii gacanta loo qaatay oo lala tegay oo dhicmaha kooban marka wixii hore tagayota waxaytaas waxbay arahayeen asayna balcidda ciidanka hadda qabatay ee baarlamaanka hadda adduunkaaba wax wanaagsan doofayay kale ima leeyihiin wax kale ma jiraan waaya n muuse waad ujeedaa n marka nimankan maxaa mideeyey baad is leedahay n ilaa hadda waxaa laleeyahay mid walba dana gaar ayuu wataayoo musharax gaar u wataayo danihiisuu meela ka filfiirinaya waxa marka mideeyey intaasoo mas-uul oo isku aragtida ka dhigay maxay tahay oo ka dhexeeya
qoladii madasha ma haysaysa mise kuwan oo qolyaha madasha buu sheegaya
qolada qolyaha madasha waxa weeye een, een, waa horta de- adduunka waa la socotaayo waxa weeye adduunku dana uu noqday yani soomaaliyana hadeer axsaab iyo barnaamij iyo qorshe siyaasadeed midna ma jiro Een, nimankan waxay wakiil ka ahaayeen ummadii oo soo dirsatay oo dooratay oo ay madaxda u ahaayeen qaar ka mid ah shicibkooda wuxuu yidhi annaga four point five dooni mayno qabiil in wax lagu doorto dooni mayno isbahaysigii isaaminaadii iyo iswalaalaysigii ummadda soomaaliyeed baa la burburiyey jifi jifi hoosaad iyo jilib jilib iyo qabyaalad baa loo dhigay doorasho dadban baa la keenay dadku waxaa way isrigsanayeen waana diidanayeen laakiin waxaa sanka ka geliyey nimanka madaxda oo maamul goboleedada madaxda u ahaa iyagana waxaan u arkaa inay ka danaysteen oo nin walba dana uu leeyahay meeshaan ka arkay marka haddee ummadiiba hadday noqotay wax korkooda lagu gorgortamaayo oo dana shaksiyeed korkooda lagu fulinayo wakti adag baynu maraynaa ilaahay naga sabato bixiyo waxaan leeyahay danay meesha u tageen danahoodibayna ka arkeen hadday danahooda ka arkina ma aynan sahleen in arrintu ay maanta sida ay tahay ay u dhacdo marka waxaan qabaa ano ama ha noqda mid dhaqaale ama ha noqda mid awoodaad marka waxaa jira qaar xataa sugaya oo prime minister sugaya oo maamulada madax u ah ala kulli xaal waxaan qabaa dano isu yimi baa meesha eh, laysku raacay ilaa haddana arooskaasi wuu jiraa waana shaqaynayaa waana socdaa wixii alla ka soo saaro unbay noqonaysaa waaya n cabdishaad cali xaashi n adiga aan ku siiyo n hadda afar iyo labaatan musharaxa sidaanu maqlay baa waxay u taagan yihiin xilka madaxtinimada soomaaliya qaarkood doodoodii waa tii la dhegaystay oo ay- ay hadleen n mid walbana wuxuu sheegayaa inuu isagu wadanka wax fiican ka qaban doono madaxdan qaar ka mid a n way soo mareen xilka soomaaliya oo waa lasoo arko madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaareyaal ama meelun bay dowladda kaga jireen ma isleedahay n waa noqon karayaan qaarkood ama mid iyo labo dadkii ku habboonaa maanta inay soomaaliya madax ka noqdaan oo dhibaatada maanta soomaaliya shan iyo labaatan sano ay ku jirtay waa ka saari karayaan ma rajada noocaas ma ku muuqataa
rajadaasi ima muuqata waxaa ii muuqda shacabka soomaaliyeed ganacsi inuu ku jiro afar iyo labaatanka musarax ee soddonka kun qadimay ee doonaya inay madaxweyne noqdaan mid waliba hanti ummadda soomaaliyeed leedahay oo afarta sano intuu siduu rabo u maamuso afarta dambena uu tunka cagta ka saaro ayuu horta doonaya soomaalidu marka gadaal wax uma fiiriso cidna uma fiiriso maxay shalay ku aada soo ballan qaatay saddexdii qofka ugu horreysay uu xasan sheekh maxamuud ka mid ahaa maalintii hore oo doorashada uu ku jiray oo madaxweynaha loo dooraya lagu dooranayeyna wuxuu yidhi midda koobaad amniga midda labaad amniga midda saddexaad saddexaadna amniga soomaaliyana abdigaraxsanka maxamuud baa ugu horreeyey isagaa ugu horreeyey isagaa isku laayay shucuubtii iyo maamul goboleedyadii iyo qabiiladii soomaaliyeed hadeerna wuxuu leeyahay amnigaa ka shaqeynaya waxbaa keenaya waxaa ii muuqata marka waa ganacsi ummadda soomaaliyeed laga ganacsanayo oo nin weliba doonayo inuu ummadda soomaaliyeed eli ninka ku yimid lacag ninka ku yimid oo la baxay oo aan odhan ummadda soomaaliyeed waxbaan idiin qabanaya hadda ay doorataan ganacsiga u yimi wuxuu maanta soomaali u keeni karaa lacagtiisiibuu daba socdaa busineskiisiibuu daba socdaa lacag badan ayuu ka sameeyuu rabaa baraatid baanu aragnay wax hadda aan ku handabarayna maaha madashu business bay ahayd la kala danaystay la kala faa'iidaystay haddana afar iyo labaatanku waa ganacsi wa mana ku jiro ninkii ka saari lahaa soomaali soomaalinimo gaarsiin lahaa amnigeeda sugi lahaa ciidankeeda kori lahaa soomaaliga haakaas oran lahayd dhinacyada ka istaagi lahayd afar iyo labaatanka musharax kuma jiro kuma jiro mid walba cid buu isu dhiibay fayl sir ah ka haysa oo hogaaminaysa oo meesha ay rabto la aadaysa marka kuma jiro kii soomaali wax u noqon lahaa nimanka marka xildhibaanada ah oo meesha fadhiya oo codkayagii meesha ku tegay oo codkayaga raba inay ciddiina xukumi lahayd mustaqbalka ku doortaan ilaahay baan idinku dacweynaynaa idinmana cafiyayno haddaad lagu soo saartaan dadkii soomaaliya ay soo taabatay oo soo baraati garaysay waxa weeye soomaalina ma aha soomaalinimana uma imaan ganacsi bay ku jiraan ummadda soomaaliyeed dhibaatadeedii hagardaamadeeday u yimaadeen inay weliba aada waxaan uga xumahay ninkii inta hanti laga sameeya hantida geliya dalka uu ka sameeyey nin wanaagsan oo soomaali ah weeye nin waliba hantadu laga samaynayo kanada iyo amerika iyo australia iyo haddii ilaahay kuu rayaan waxuu gelinayaa yurub oo aan ugaba baahnayn oo aan ugaba baahnayn marka dadkaan yidhi soomaaliba ma aha dowlaha dalkaa la eedaynaya waxaa la eedaynayaa beesha caalamka waa been ma beesha caalamka dadka gacmaha haysta dadka dalkooda ayagaa leh ayagaa gadanaya ayagaa gadanaya waa taas in soomaaliya iyo kenya bad isku horsadaan maxaa kale baddaa naga dhaxaysa xabuud bay leedahay waa la yaqaanaa afkaa loo dhumay laaluush baa la kala qaatay waa laaluush baa la kala qaatay ciidayagii iyo khayraadkayagii ragga lacagta siisanaya oo jeebkooda ka fakaraya ma soomaali bay ka fakari karaan maya nin soomaalinimo ku jirto oo hal goojo oo soomaalinimo ay ku jiro ninka ugu fiican waa ninka jikadiisa reer hebelnimadeedu ay ku jirto nimanka tartan hayo afar iyo labaatanka ah wayacaydiid irka xanaf adigu raggan hadda musharaxiinta dhowr iyo labaatanka in badan oo kamid a dowladihii aad la soo shaqaysa bay kamid ahaayeen qaarna waxaa laga yaaba inaad saaxiibo aad ahaydeen oo iswada taqaaniin ma muujinaysaa ma ku muuqataa inuu ku jiro mid ama labo maanta soomaaliya ka badbaadin karaya dhibaatada shan iyo labaatan sano ay soomaaliya ku jirtay
marka ugu horeysa adan waxaan ugu yiri waxa oo dhan waxaan yiri nidaamka duniga ay aanu haysano ayaabaan marka horena imanaya dadku fahamsan nidaamkeena dunigeena haysano waa nidaam baarlamaantigi ah oo baarlamaanku xog walba ka buusan weeye maaha presidential markaasaa dadka marka horeba la dooranayo ee meesha imanaya la oranaya waxaan qaban doonaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa tagana isaga lagaba lale waxaa la qabanayo iyo siyaasadda bolisiga dowladda waxaa laga rabaa golaha wasiirada wixii golaha wasiirada laga rabay ee golaha wasiiradu ay qaban lahaayeen ee siyaasad u noqon lahaa hadduu ninka weli madaxweynihii marka hore sheego oo yidhaahdo waxaasaan qaban doonaa waxaa arkaysaa imaam ka horjeedada oo nidaam berifidaashara oo madaxweyne awoodda leeyahay ayaa laysu dhigayaa oo loo kalkamayaa oo meesha leeyihin haddana laba saanin baa dastuurkaba aan lagaga eedin oo nidaamka aan laga eedin waa laga eedin madaxweynuhu awood leeyahay iyo xikrawad madaxweyne wax awooda u leeyahay waa laga awoodo dastuurkaa in qofka ka ilaahayo iyo in madaxiisa wasaare magacaabo wixii kale oo tallaabo war oo kale uu qaadaba waa in ay ugu soo jeedisaa saddexdaa gole golaha baarlamaanka golaha wasiirada golaha adeega garsoorka waa in saddexdaa cimid ka mid ay ku soo jeediso oo uu raacaa ee wuxuu awoodaysa uu leeyahay managesa nidaamka maaha britational presidential waa constitutional president baa leedaha constitutional president ee maaha executive president madaxweyne fulin maaha ee waa madaxweyne dastuuri ah oo dastuuri hota oo simbal u ah calaamadoon u ah dalka jeestiisa yani waxay ku sharaxayaan hadda hadallada ku hadlaya waa hadalladii fulinta weeye soo maha marka laga bilaabo waxaa arkaysaa inaanay waxba agaagayn oo ninkaas awoodula socdaan aan ahayn waa wanaagsanta waaya muse maadaama ay hadda musharaxiintu ay hadlayaan hadallada ay sheegayaan waxaa ka mid ah in mid walba wuxuu leeyahay dowlad adag baan dhisi doonaa wasaaradaha saasaan u samayn doonaa musmaasuq aan la diriri doonaa dadka qaarkoodna waxay leeyihin wax ay ku sharaxayaan isku sharaxayaan hadday madaxweyne noqdaan maba ahanba hawshoodiiyo hawshii fulinta bay ku dhex jiraan oo iyagii leeyihin annagaa qabanayna waana waxyaabaha had iyo jeer madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo iska hor keena oo ay isku qabtaan muku muuqata arrimaha noocaas
jamaal marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego yani nidaamka hadda aynu ku socono oo dhan ba wuu qaldan yahay wuuna ku qaldan yahay sida oo aididu u sheegay inaga nidaamkeen waa barlamentari adduunka yani siyaasadda awoodda ugu weyn oo dalka baarlamaankaas ka sidoo kale dastuurkeenna ayaa waxaa ku jira waxyaala isburinaya oo istegaya yani anaga dhaqan ahaan waxaan waxay noogu samaysan tahay in madaxweynuhu uu yahay madaxweyne ceremonial ah oo kor dastuurka ka ilaaliya ra-iisul wasaaraha magacaabo laakiin fulinta waxaa iskale ra-iisul wasaaraha oo xukuumadda dhisa sharciga saas inay ahayd ahayd laakiin dastuurka qodobadiisa hadda aragtid isku awood buu wuxuu siinayaa madaxweynehana waa siinaya ra-iisul wasaarahana waa siinaya waa loogu talagalay dadkan in la jahawareeriyo maxaa dhahay waa la qeexi karay waxaas wax sahlan weye haddana iyagii afar sano heleen oo waktiga inay wixii saxaan oo kala hufaan oo wixii nidaamiyaan ma suurtoonin maxaa dhacay madaxweynihii meesha joogay baan rabin oo hor istaagay oo maalin walba motion iyo problem iyo waxaa socon baa shaqadooda waktiga ku dhumay hadda iyagoo ku guuldaraystay afartii sano wixii loo idmaday bay waxay rabaan mar kale inay haddana meeshii kusoo laabtaan istaqaladaadkii hore oo jiray in lagu sii shaqeeyo oo lasoo cesho haddii aan la qeexin qodobada dastuuriga oo ah madaxweynuhu inuu yahay keliya madaxweyne ceremoniala oo constitutionala oo inuu magacaabo guddiga fulinta oo ra-iisul wasaaruhu madax u yahay aan saa loo cadeyn oo loo qeexin ee isku awood la siiyo arrintii jumjug meeshaada joog waaya meeshii un baan ka bilaabaynaa marka dastuurkii ciladihii ku jiray baa afartii sano laga saari waayey ciladihiina weli way dhex fadhiyaan laakiin qaab ahaan inaga waxa weeye madaxweynuhu inuu ra-iisul wasaaraha magacaabo ra-iisul wasaarahana xukuumaddii uu magacaabo xukuumaddaasna ee barnaamijka dalka lagu hagaayo ay la timaado qorshu sidaas inuu u cad yahay baa la rabaa laakiin wixii ma hayno jamaal waayahay dhubal isla su-aashaas adigra
su-aashaani way caddahay waxaa weeye constitutionka madaxa waxaa la isugu geliyey inaan meeshaan waxba ka dhaqaaqin wixii marka ay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wixii kala saari lahaa oo sharciga cid waliba waxay leedahay u sheegi lahayd waa baarlamaanka baarlamaanka inay ganacsi bay noqdeenoo ayagaaba mashinka keena si marka ay madaxweynaha ka keenaanna ay dhaqaalo u helaan marka ay ra-iisul wasaaraha ka keenaanna ay dhaqaalo u helaan wixii oo dhan baa waxay noqdeen ganacsi wax marka meeshaan ka soo socda oo wanaag ah haddii ilaahay usan lagu bixin dhallinyarada cusub oo aqoontada oo baarlamaanka ku soo biirtay oo labada aqal ku jirta haddii aan ilaahay taan lagu badbaadin oo ayagoo aysan haanta higaaga qabsan walaalow jamaalow waxaan meesha yaallaa waxaa weeye ninkii odaga ahaa ee qaryadiisii kala jiroodii ee qaryadii kale markuu gaaray masaajidkii laga adimahayo layii warba war waa yahuudi oo codkaan ka gadanaa muslim maaha oo masaajidka beedkiisii kale mase khamraa lagu lagu beeriya war maxaa jirta uma fawaaxish maaha way tahay bangraft baan lagu dhacay oo masaajidkaan ku ribeer garanayna oo imaamkiiba xaggaa horuu joogaa xagga horuu la laabtay mase wiil yar baa ku haya warsawiimaamkii masaajidka baad ahayn maxaa maxay wiilka yar oo adiga ku saaray war cadaaladii baa futuhayna gashay wey wiilkaan yar gabar baa qabsatay gabadhii inay ruu sheegayso uu irmiyey tiri marka inay ruu sheegayso uu biyaduuliye iyo inuu reerkiisa hayr suguur iyo suguuriya usan biyaduulin futuhayna taasa ku jitaabinaya cadaaladda afkeena gashay war maxamed waxaa yaalla cadaaladii baa futuhayna gashay weeye baarlamaanka iyo dantadii iyo waxa socda waxa weeye waxa nooga soo socdo aan ka sugayna wax ilaan naga siiya maahana ma jirta aniga completely sida aan arko haya waaya caydidow sida raggaanba tilmaamayaan waxyaabaha aadka u keena isqabqabsiga iyo in sharciga lagu turto waxa weeya la leeyahay ku-xadgudubka dhinaca dastuurka iyo qeexitaan la-aanta awoodaha la kala leeyahay madaxweynihii oo la rabay inuu isagoo isku hayo xukuumaddii iyo maxaan ku rahda garsoorkii iyo wixii iyo maratay baarlamaankii oo isagu kor uu ka odayeeyo ayaa dastuurkii wuxuu samaynayaa awood dheeri awood dheeri oo uusan lahaynoo matalan markuu rabo inuu guddoomiyaha maxkamadda sare oo sharci ka qaadi karo iyo eedeymo iyo garsoordheerin soo eedeeyaan asagii inay u fududaato inuu durbadiiba ka qaado xilkii sidoo kale ra-iisul wasaarihii isagoo inta baarlamaanka qaarkood u yeerta wuxuu doonaba ha u sheege ku kicinayo baarlamaankii hadhowna ay mooshin keenayaan marka arrimahaas ma u malaysaa in ay halkaas ka imanayso fasiraad la-aanta iyo dastuur ku dhaqanka la-aantiisa
maya maya dastuurka meelaha mugdigu ku jira waa meela yaryar awoodda laakiin awoodaha ay dowladdu kala leedahay way cad yihiin dularka sagaashanada haddaan dastuurka waxaad arkaysaa madaxweynaha in saddexdaa bule waxay usoo jeediyeen maaha wax kale aanu lahayn aan ka ahayn dastuurka in la ilaaliyo وهاتوا شوية وراو وكسوة كم تلك داية وكالوقاف وكسوة كم تلك iyo ra-iisul wasaare magacaabo maahane inta kale waa la dusay marka meelaha ayna iska khilaafsan yahay sida gobolka boqolaad oo kale iyo sagaashan iyo toddoba waxa weyn maaha oo baraha wasiirada inuu ra-iisul wasaaruhuna magacaabo ama eriyo madaxweynuhuna magacaabo oo eriyo laakiin madaxweynuhu magacaabo mar walba waa loo soo jeedinaya markaas waa magacaabaya ama edeaya laakiin ra-iisul wasaaruhu inuu awood u leeyahay inuusan magacaabo waayo waa labadaa qolo u weeyo xagga fulinta sila kalaada ugaa hataa waxan awooda waxaa fulinta leh saacad loogu sheegaya waxay golaha wasiirada oo siyaasada waxyaabaha uu golaha wasiiradu leeyahay boosiga dalka ama siyaasada dalku dhaqmayo golaha wasiirada ولا وزير يريد مثلا فشقوا سنة موريسو تقوم القيام اسكت بالبلد لا بلد اسكور ما يكتشوركو ما نمير ووي ساسو باهي وانا ولاي وحيا بلد ولا تعالي كذا لكن واحد بالعلم وغير عصر كعمة ما يحوي أنا أقول لهم من تعبري waaya caydidow waaya caydidow haddii haddii arrin caydidow haddii
haddii nidaamka israelka ay baarlamaan ka tahay israelkan ka dhignaa madaxweynuhu awoodda fulitaaya sida dimoqraadiyad oo kaleba dimoqraadiyad awoodada ay qaateen waxa weeye ma aha nidaam madaxweynenimo ah dastuurka qodobkeena boqol iyo labaatan iyo boqol iyo labaatan iyo toban waxay leeyihiin dastuurka gobolada ninka
lays waafajiya isma waafaqsana halkaana maxaawile fulay bataa kubarodi halkana waa dhibsan madaxweynaha korosooyinooda awoodlahayd wax badan way kalsan yihiin laakiin haddana shaqaalaha kale ay dhainkidhaigaabay in badan oo wada kaleliin
waaya cidido haddii dastuurkii aad leedahay saas u qeexayo hawshii sida loo kaleelay waa sidaas maxaa u sahla mar walba madaxweynuhu inuu guddoomiyaha baar maxaan ku rahdaa ra-iisul wasaaraha inuu ka takhalluso guddoomiyaha maxkamadda sare inuu ka takhalluso oo meeshii ka cayniyo maxaa isaga u sahlay oo loo waayey in mar keliya madaxweynaha isaga xil laga qaado laga cayniyo meesha
waxaanuse ku raacsanahay waxay leeyihiin kitaabsheegayso dhamaan waa kalejisteen waa qasharitaro laakiin intii qaban lahayd waa yeelan lahayd waa sharitare waa saa darteed waa baarlamaanka baarlamaankiibaa emira oo aan hagaansanayn waxaan anigu leeyahay rajo wixii hore waxay dheerhayeen mana yeesay rajadu rajo ku beeri mayna waa dalkeeni oo inagaale anigu waxaan xabiibkeeda leeyahay malaa dadkan oo sub ee baarlamaanka galay ayaa waxalka doona abadiri doona inkastoo aanan aqoon badan oo xagga dowladnimada ee madow aqoonta bolitiga uu noqon karaa tacliinta ku noqon karaa beeruhu ku noqon karaa aqoon badan oo dadka soomaaliyeed aan ku ogahay unana dowladnimada ah government iyo rule of law iyo good governance dad yaqaana oo aqoon badan uli oo yeriyi muusaha iyo midla kamida inta ku dhaarma marka mata badan baa ogeyn bay awoodda sida loo kala leeyahay makala baarnaa ku jira walaaga sida la gelaya awoodda sida loo kala leeyahay iyo wax waxbaan la soconin marka wax badan baan future in la hagaajiyo ma ahaane wax waaweyn ka waasanin dowlada dilaysa waaya waxaan rabaa inaan su-aal kale idin dhex dhigo maalmahan dambe waxaa la tilmaamayey faragelin dhinaca dowladaha deriska laha soomaaliya inkastoo aan si gaara loo magacaabin inay lug weyn ku leeyihiin qaar ka mid a musharaxiinta oo ay si gaara u taageerayaan oo cabashadoodii waatan durbadiiba soo baxdo shalayto cumar cabdirashiid oo ra-iisul wasaaraha waqtigiisii dhammaaday ah oo musharaxna iminka madaxweynaha u ah ayaaba ka hadlay inkastousan dowlad hebla carabka ku dhufan wuxuu leeyahay musharaxiin bay gaar u wataan oo uu tilmaamayba ma kuu muuqataa marka in faragelin dowladaha deriska ka imanaysa oo musharaxiinta qaarkood ay taageerayaan si gaar u taageerayaan in ay jirto muuse cali jaamac
waxaan umalaynaa arrintaasi inay ka qarsoon tahay male waa arrin wadaaha banaanka taalaxaadyaal weeye waxa weeye dowladda etoobiya iyo dowladda kenya iyo dowladda uganda oo hoose khaas ahaan si toosa ayay faraha uula jiraan أنا يعني حتى عدين وحوضها مثلا هذا من مشرح أه مدحويني اللي هذا فورماجو وعندي برايم مينستر وحفاير قري وشقادة كخاذي مسلمني مسلمني ومدحويني يوغندا يعني حق أمرها إنه منطقة ما من الصوماليا وبرايم مينستر ومدحويني تزوين مسلم شقادة كخاذي إنك أخو إيرسابين لو تهبوا أسكرتي وحسيني بشرط markaasa waxaa layidhi ninkani waa nin nationalista wuxuu nagu soo wadaa inuu ciidan soomaaliya oo dhiso oo kuweena meesha joogaan laga qaado ninkii road waxa la yidhahda road maba loo soo fabrikaareeyey waxaa layidhi ninkan waa inuu tagaa waa in ra-iisul wasaare kale keena cilada keliya uu yeeshana waa laba bilood oo mishaar baxshay markaade taas haddayan inoogu filayn caddayn maaragtay in gacanta layna kula jiro oo siyaasadeena kor laga maamulo oo wax annaga aan u madax banaanahay ayaan ahayn waxaan u malaynayaa kolay un inagaa riyoonayna maxaa dhahay xaqiiqdu waxa weeye waa layna ista waa la waa layna haystaa siyaasadeenana waa la yeeriyaa inta la rabo baana haddeer haddii la magacaabaayo oo madaxweyne uu soo baxo ninka ra-iisul wasaaraha laga dhigaayo waa in madaxweynuhu uu artowla la hadlaa nairobi la hadlaa kambaala la hadlaa la yidhahdaa ninkaasaa qaban kare noo dhig yani saasay shaqadu ku socotaa cid walbana waa ogtahay inay ka qarsoon tahay male waaya dhuuban anoo usoo noqonaya caydiida adu faragelintaas ma aaminsantaa inay jirto dowladaha deriska ka imanayso la sheegayo caydiid faragelinta ciidamadooda joogo amnigii waamin noo hayaan faragelin inay danaynayaan xagga madarkada mareykan waxaa ka socda nin ciidankiisa ka joogo kalekolada un-ka sacad ugu yimaadin wayta u yihi annagu inay soo baxa haddii qalab ku soo baxo iyo haddii saa ku soo baxaba madaxweynii soo yimaado baan loo shaqaynayna marka baarlamaankaanu sanugahay baarlamaanku awoodooda iyo taale oo ninkaasoo mareebaka meesha galo madaweyskusudukuweyo tagaale laakiin shabagelinta kale de waa ciidamada mala joogo qolo walba ciidamada ku dhego ku ilaamiyo madaxweynaha ka ilaamiyo raiisul wasaaraha ka ilaamiyo gudiyahaka baarlamaanka ilaamiyo markaas waa iyada waa gacan tahay madaxweyneynan xor ahayn haddeen madax banaan ciidankeena waa ugunayna wali madax banaan waa ugun ciidankaaga iyo garsoorkaaga iyo baarlamaankaaga saddexdaa haddaad adigu gacanta ku hayso saddexdaa leedahay dadku waa madax banaaya la odhan karaa laakiin hase keli gacanta kugu hayso kuwa dhaqaalahooda cid kala dhicinayso yaasma madax banayd marka hore banaayadoba ma jirto ee baarlamaanka ufoolka markuu dhanayo qofku un adimaa independent qofku yihahdo laga yaabo inuu dowla foolkayo
waayahay cabdishid cali xashin hadday doodaada waxaad ku bilowday faragelin beesha caalamka ama deriska ka imanaysa inaysan jirin haddii aanan khaldanayn madaxda hadda kugula jirta doodana faragelinta way tilmaamayaan adigu faragelin la-aanta maxaad ku tilmaamaysaa inaysan jirin see ku xaqiijinaysaa inaysan jirin anigu waxaan ujeedkaygu yahay waxaa weye horta balka hore ninka ciidankiisu soomaaliya keenay oo ku dhimanayo oo ku dhaawacmayo dan buu leeyahay ciidankiisana u keenay dankiisii buuna haystaa waxa anigu waxa anigu aan ka hadlaya waxaa weeye baarlamaanka soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed ay doorteen ee meesha jooga ninna codkiisa laguma khasbi karo cidda uu raba cid aan ahayn inuu siiyo ayagaa marka waxaa laga rabaa qofka soomaali wax ugu yaala inay u doortaan hadda muuse wuxuu soo qaatay muuse wuxuu soo qaatay farmaajo oo kale farmaajo hadday baarlamaanka soomaaliyeed yidhahaan sharci weeye dad soomaali weeye dadkiisa u shaqeeya dadkiisaa raba ina lama taabteen waxa weeye madaxweynihii wax ku raaxsan waxaa ku raacsan baarlamaankii oo laalis qaadanayo corruption ah waxaa weeye marka ninkii sidaasu daaqada kaga baxaya aniga ujeedkaygu waxa weeye waa faragelinta laga hadlayo anigu waaba la yaabanahay sida looga hadlayo sababto ah ninkan maxaa adkaydiisa u dhimanaya muxuu meesha u joogaa maaba kuu dabaynaya maya asagaa danta dantiisa ilaashanaya u jooga tiisiibuu haystaa taadii leeday adiga taadii waxaa laga rabaa ninkan xildhibaanka ah oo ad dooratay oo halkan jooga nin codkiisa ku haystaa ma jiro nin hor iyo dhabarka looga hayaa ma jiro waxaa la marayaa hadda dhowr iyo toban sano waay ay u dhisan waayeen maxay u dhisan waayeen ciidan soomaaliyeed ayaga wargeeya oo ugandaysiya ay u wargeenayaan haddii ay kuwe burundi u wargeenayaan ugandaysiya burundi haddeer istaajay ku xaaraan now haddeer istaajay ku xaaraan dadkooda annaguna soomaali baanuna seebay u wargeynayaan waxa weeye ayagaan soomaali ahayn ayagaan soomaali rabin ayagaan danta soomaaliyeed haynin ayagaa ganacsi meesha u jooga ayagaa doonaya inay naga danaystaan kuwaasina ilaaliyaan oo ayaduna ay laysku danaysto marka ummadda soomaaliyeed ceelna uma qodna cidna uma maqna waayahay waayahay inagoo barnaamijka soo gabagabaynayna oo taladii ugu dambeysay gelayna waxaan rabaa hal su-aal inaan ka hormarsado aan dhammaantiin weydiiyo muuse cali jaamac baan ka hormarinaya muuse si dowlad soomaaliyeed loo helo oo nidaamsan oo sharciga ka shaqaysa maxaa baarlamaanka iminka la doortay waajibaada maxaa looga baahan yahay tallaabooyin noocyo inay qaadaan xukuumadda soo bixi doontase maxaa laga rabaa mas-uuliyadda laga rabaa maxay tahay
waxaan waxaan waxaan waxaan aaminsanahay in baarlamaanka iyo xukuumadda soo socota looga fadhiyo inay dedejiyaan habkii waddanka looga hirgelin lahaa hanaanka axsaabta badan waxawaaye aaladda dhabtaa runtii oo bulsho horumar lagu gaarsiin karo waxa weeye dadka inay si toosa ay u doortaan cidda ay masiirkooda ku aaminayaan marka waxaan qabaa baarlamaanka iyo xukuumaddaba inay wax walba ka hormariyaan in hanaankii axsaabta dadka lagu soo dabaalo maxaa dhacay kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii baanu lahayn axsaab siyaasadeed oo xisbiga lagagu shaqaynayay oo dadkani dad waxa weeye oo waayo aragnimo u leh yaqaana shaqada laakiin waxaa laga hor joogaa inay si toosa u doortaan ciddii iyagu ay rabeen macnaheedu waxaa lagu keenaya doorasho dadban konton iyo kow qof qabiil unbaa lagu wareejinaya jifi jifi iyo waxaasna wax ummad hore waxa waa caqabad ummadda soomaalida aafo ku adfatay waay qabiilka waxaasna waxaa looga gabi karaa in dalka nidaamka axsaabta lagu soo dabaalo si dadku aragti dareen iyo bishan maaragtay ay isku raacaan oo laba walaalaba kala tegay nambadiisikilahay maxaa dhaha aragtidooda kala duwanaanaysa waxaan qabaa baarlamaanka iyo xukuumadda waxaa looga baahan yahay inay dedejiyaan in dalka lagu soo dabaalo hanaanka axsaabta badan iyo tartanka furanaysa waayahay diid adigana su-aashaas si kooban maxaa laga rabaa waajibaada xukuumadda cusub ay iman doonta iyo baarlamaanka
laakiin waxaa laga rabaa horta marka ugu horeysa inay qof ay arkayaan oo daacadoo madaxweynaha oo dalka ay u doortaan hadda ugu ra-iisul wasaaraha uu doorto inay isagana eegaan inuu nin daacada yahay hudan u wado oo masiirad sax oo hagaagsan sameeyey gorigaraam hagaagsan oo lagu talagalay oo arrimaha uu sheegaya muusa kadib iyo in axsaab la sameeyo oo distoorki waa ugu weyn waa weyn distoorkan qaldan waxaad markii hore inoo qoray in saddex bilood ama dhowr bilood gudahood lagu sameeya lamana samayn waxa ugu weyn waxa weeye disorka tugahelistiisa iyo hagaajintiisa horta markiiba la sameeyo oo disor hagaagsan la dhigo oo sax oo dabeedna dabeedna markaas guddiga amay banaan ha noqoto ama guddiga kale ha noqotee loo agtaare tugeelista iyo hagaajinta disorka in la hagaajiya halkaa disorka marka programka waxyaabahaas oo dhan waxay ugu jiraan dowladda cusub sida axsaabta hirgelinteeda sida doorashada hormarkiga la qabayo nidaamkii iyo sharcigii iyo doorashada samid lahaa marka barkaamku wanaagsan wax ugu weyn wax weyn horta bal inay madaxweyne boqolkiiba boqol ay u arkaan inuu daacad yahay oo dalka dhibaatada ugu jirta kadaalika ay doortaan aad baa mahadsanta waaya taladii baynu u gudbaynaa dhuuban si kooban maxaad ku talinaysaa ugu dambeyntii talada ugu dambaysa maxay tahay si kooban
meesha waxa yaalla waxa weeye oo loo baahan yahay baarlamaanka bay arrintu gacantiisa ku jirtaa qof muwaadina oo xishoonaya oo dareenka wadaniyadeed qaba inay doortaan baarlamaanku ayagaa xaq u leh madaxweynaha ballanqaadkiisa ka soo bixi waaya inay impeachment ku sameeyaan oo xilka ka qaada ayagaa xaq u leh ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisa inay la xisaabtamaan oo shaqadooda hadday qabsan waayaan ay xilka ka qaadaan waxa weeye meesha dalalka deriska iyo dunida dowladaha maarata caalamka laga eedeynayo dowladaha caalamka kadib wuxuu u fadhiyaa meesha wuxuu u fadhiyaa dan ingiriiska iyo safriyada qoladaha ka dhexaysa iyo australia iyo buu u fadhiyaa shaqadiisana wuu haystaa kuwa ciidamadooda joogaana waa la mid waa yaa marka meesha taladu waxay u taalaa baarlamaanka baa xaq u leh qofka ay xilka u dhiibaan hadduu xilkii u ballanqaadi gudan waayo inay ka qaadaan oo ummadda soomaaliyeed qof kale ay ku jitaabiyaan hadday ayagii ayna taa samaynayn ra-iisul wasaare la xisaabtamay wasiira la xisaabtamay yaa dowladda la xisaabtankeeda baarlamaanka iskale waaya aad baa mahadsanta watiga watiga cabdishiid cabdishiid watigaa dhamaaday cabdishiid cabdishii waktigaa dhamaaday talada waxaan siinayaa muuse cali jaamac muuse taladaada sekame kusoo koob
baarlamaanka iyo xukuuma madaxweynaha la dooranayo iyo ra-iisul wasaare u magacaabi doono iyo xukuumadda la dhisi doono intaba iyo baarlamaankaba waxaan uga fadhinaa dalka inuu qaangaar noqdo oo ka baxo mataqaanaa kumeelgaarkan iyo mataqaanaa midaan kale oo doorashada dabar wadabaalo hanaan axsaab siyaasadeed
waaya caydiid inoo soo gabagabe maxaad adigu ku talinaysaa taladaada ugu dambaysa
madaxweyne wanaagsan waxaa wasaare la doortay oo brogram wanaagsan dabeedna wadamo kaloo dheeraadaan hagaagsan in la diido adoo hagaagsan in lagu raaco borogramkaasna ay dowladdu keensateen turism ababadsanoo ku qabataan in fasal oo looleyn la raacay marka waxa oo dhan waxay u baahan yihiin dabagal baarlamaan baarlamaanku waa inuu dabagalaa marka hore wax doortaa wixii loo keenayna inay sax yihiin iyaga ay awoodda oo dhan leh iyaga awoodda oo dhan يعني فرقين وحضرني حتى يجيبوا صحيح وحكى قانوس waayahay dhammaantiinba aada baad mahadsantihiin caydiid kaxraf oo ah gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya ku sugan magaalada muqdisho muuse cali jaamac oo ku sugan magaalada boosaaso iyo cabdishiid cali xaashi dhuuban oo isna ku sugan magaalada gaalkacyo waa ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka maan hadal barnaamijkii maan hadalna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulantideena dambe barnaamijka mid lamid intaas kuman doono waa jawaal faarax xadan oo barnaamijkeeda la socodsiinada ku dhaafaya sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
xidigaha dusheeniyo raga dayaxa haysaday ka hadlanay dunidu inagamu dambayne ka hadlanay dunidu inagamu dambayne calankenan daadegay miyay daldalen